duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa maanta si rasmiga u bilowday iyada oo dowladdii ugu horreysay ee ku wajahan nairobi ay ka duushay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay kulankii baarlamaanka ee kalsoonisiinta xukuumadda ayaa sheegay in tani ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay soomaaliya xasan cali khayre waxa uu sheegay in tani macnaheedu uu yahay in hadda kadib dadka muqdisho ka dhoofaya ay si wakhti gaaban oo sharafle ay ku tegi doonaan nairobi iyaga oo aan sii mari doonin magaalada wajeer waxaan idinku farxad gelinayaa inaan saakay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay garoonka aadan cadde oo ku saabsanayd inaan markhaati ka noqdo diyaaraddii igu horreysay oo duullimaad toos ah ka bilowday muqdisho iyadoo u socota magaalada nairobi aanan lagu hakin doonin wajeer maanta laga bilaabo waxaad ku bishaaraysanaysaan xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka soomaaliyeedba inaad nairobi ku tegi doontaan wakhti gaaban iyo si sharaf iyo karaamo mudan go-aankaasi waxa uu ka dhashay booqashadii uu dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku tegay dalka kenya iyo dadaallo aniga iyo madaxweynuhu aan u galnay sidii shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaato ku ahayd arrinkaasoo ku dhowaad toban sano inaan ka qaadno dhibkaas waxaa kaloo arrinkani caddaynaya in haddii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xubnaha golaha shacabka iyo shacabka soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan inaan gaari karno tallaabooyin hufan oo wax ku ool ah dadka soomaaliyeedna wax u tari kara iskufurka duulimaadka labada magaalo ayaa ku yimid heshiiskii ay saddex iyo labaatankii bishan magaalada nairobi ku wada gaareen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayey in ay sii xoojiyaan hirgeliyaana heshiiskii iskaashi ee labada dal ay kala siixdeen bishii julaay ee sannadkii labada kun shan iyo tobankii ee xoogga saarayay dhinacyada amniga ganacsiga iyo maalgashiga duulimaadka waxbarashada beeraha wadaagga aqoonta iyo horumarka horumarinta xoolaha kalluumaysiga dalxiiska socdaalka shaqaalaha iyo caafimaadka waxaa heshiiskaasi ku jiray oo kale muddo laba toddobaad gudahooda in ay bilowdaan duulimaadyada hadda bilowda ee tooska ah ee soomaaliya iyo kenya oo aanay sii marin sidii horeba duwladaha ka imaanaya soomaaliya ay u mari jireen magaalada wajeer waxaa kaloo ka mid ahaa in la furo xuduudaha labada waddan ee dhobley iyo mandera si loo fududeeyo socodka iyo nolosha dadka labada waddan ee deriska ah waa markii ugu horraysay muddo toban sannadood ah ee duulimaad toosa uu dhex maro muqdisho iyo nairobi